garoonka kubadda cagta buula xable oo ku yaala xaafadda xabataako ayaa lagu soo gabagabeeyey tartan kubadda cagta kaasi oo loo qabtay ardayda wax ka barata jaamacadda green hope farceeda magaalada beledweyne waxaana ku guuleystay kuliyadda sheebaarka kadib markay saddex iyo laba ay kaga adkaadeen dhigooda foundationka qeybtiisa jimcayo khamiis gudoomiyaha jaamacadda green hope farceeda magaalada beledweyne ayaa sheegay in kubadda cagta ay qayb ka tahay isdhexgalka islamarkaana ay ku xoojinayaan nabadda iyo isdhexgalka ardayda tartankan waxaa ka qayb galay kow iyo toban naadi kow iyo tobanka naadina waxaa waaye maanta waxay imaadeen laba naadi aa finalka imaatay labada naadi ee finalka imaatay waxay kala matalayeen naadiga medical laboratory science iyo naadiga ardada sanadkan cusub ee foundationka bartimeka ah wuxuuna ilaahi u qadaray inay guusha ay qaadaan naadiga mlska medical laboratory scienceska tartanka marxalada badan uu soo maray xiise badan uuna aad u lahaa muddo bil iyo uu ka socday gudaha garoonka buulaxabley runtii si qurux badan noogu bilowday si qurux badan noogu soo dhammaaday maanta waxa waaye ciyaartooydii iyo dhammaan macallimiintii meesha kasoo qayb gashana waa u mahad celinayna sida quruxda badan ee tartanka uga soo qayb galeen dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ayaa dhiirigeliyey maamulka iyo ardayda jaamacadda green hope ayagoo jaamacadaha kale ku yaala beledweyne ugu baaqay in ay qabtaan tartano lagu xoojinayo isdhexgalka ardayda waxaa halkaan aan kusoo gebagabeynay tartankii jaamacadda grihoob oo in muddo halkaan ka socday waxaad ogtahay ku dhowaad laba bilood ayuu halkaan ka socday waxaan galab kasta halkaan xaadir ku ahayn ama aan daawanaynay ama aan la soconay tartankan xaaladiisa waxaan aad ugu mahad celinaynaa maamulaha ustaad daahir oo aad dareemaysid maanta xafladan qiimaha badan oo ibid aana ka dhicin gobolka hiiraan ama loo sameeya jaamacadda ama koox kale loo sameeya ayaa halku maanta uu ku sameeyey waa ugu mahad celinaynaa waayo waxay ka mid tahay waxyaabaha aan maaragtay ka socdo degmada beledweyne sportska horumarintiisa eh waxaa og tahay maalintaan degmadaan imaanayn iyo maanta inta ka dhexaysa sbortiska in xoogaa saameyn uu samaynayo kan waa futbol maaragtay qabiil maahan waa u nabadaas iyo isdhexgalkaas waaye waxaan aad ugu bogaadinaynaa jaamacadaha kale ee degmada beledweyne farcooda ay ku leeyihiin in ay tartamankan oo kale ay qabtaan ay maarata dhallinyarada isugu keenaan ay maaragtay dhallinyarada isdhexgeliyaan ay nabadda ka shaqeeyaan waayo furaha nabadda haddaa rabtid waa sbortiska aadaan idinku mahad celinaynaa marka hore alla subxaanahu watacaala ama had iska leh suurtogeliyey nabadna ku dhammeeyey ciyaartan aadka u quruxda badneed ee soo abaabuleen maamulka jaamacadda green hob waxaan leeyahay tiimkii guulaystay hambalyo kuwii laga guulaystayna waxaan leeyahay hambalyo runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xiritaankan tartankan aadka u quruxda badnaay ee galabta sida nabadka ee ku dhammaaday waxaan mar kale mahad u celinayaa maamulkii jaamacadda ee isku hoolay inay tartankan u qabsoomo isdhexgalkii ardayda marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo galabta waxaan joognaa finalkii tartanka kuliyadaha jaamacadda green hope farceeda beledweyne furitaankiina waxaan ahayn markhaati xiritaankiina markhaati aan ka ahayn waxaanu ku soo dhammaaday si qurux badan taasna waxaan ugu mahad celinayaa maamulka jaamacadda oo soo abaabulay dhiilarangeliyey kuliyadaha kala duwan ee dhallinyarada dhigatay iyo guud ahaan ee baaweynta jaamacadda green hope sidoo kaleta waxaan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha sbortska degmada beledweyne oo maalintuu bilowday ilaa maalinta oo gabagabadiisay tahay dhex taagnaay sidoo kaleta maamulka jaamacaddan waxaan mar kale iyo mar kale ugu mahad celinayaa siday u dhiirigelinayaan dhallinyarada kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda waayo aqoontu waxa waaye waxay waxay indho u tahay bulshada sbortskana wuxuu indho u yahay ama isdhexgal u yahay bulshada taasay ay ku dhiirigeliyeen oo ugu mahad celinaynaa tartankan ka socdo magaalada beledweyne gaar ahaan garoonka buulaxabley aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaa intii soo maamushay tartankan ayaa socday muddo bil ah waxaana ka qayb galay kow iyo toban kooxood oo kala matalaya kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda green hope farceeda magaalada beledweyne